xaaladda magaalada gaalkacyo ayaa deegaanka dibdagaal shalay dhex maray dhinacyada gobolka ka arrimiye kaasi oo salka ku hayay muran lahaanshaha dhul ku yaala galbeedka gaalkacyo ha yeeshee ma jirin cid uu istaagtay kala dhexgelidda dhinacyada isku hor fadhiya goobihii shalay lagu diriray waxaase saakay la maqlayay rasaas teelteel ah oo ay isweydaarsanayaan dhinacyada is-horfadhiya nabadoon cabdisalaan maxamed cabdilla oo ka mid a waxgaradka gobolka ayaa dhinacyada ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nabadda gobolka iyo sidii xasilooni loogu soo celin lahaa gaalkacyo shalay dib uwaa dhacday walaalle waali caanada toddobadan la qabtaa de musqaala darata weeye dhib uwaa dhacday dagaal waa dhacay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa dhinacyada kala duwan inay nabadda ka shaqeeyaan horumarka ka shaqeeyaan darisuraanka ka shaqeeyaan islaamnimada ka shaqeeyaan diinta ka shaqeeyaan lasu tanaasulo wixii lakala tabanayo oo hadda dhinacyada kala duwan in la iskugu yimaado nabad baa naas madoogale dagaal iyo colaad baa kasoo daalay soomaaliya shan iyo labaatan sano ee xabadoo ka socotay horumar laguma gaarin nabaddu waa qaali weeye aad baan nabadda ugu bogaadinaya horumarka ka jira dalka ama gobolka midug beesha waa hal magaalo weeye laba magaalo ma kala ahaan marka runtii dadku maanta waa dhiban yahay waa abaareysan yahay waa kulol yahay aad baan uga xumahay maanta in gaalkacilyaxbad baa ka socota oona la kumaadsado wallaahi sharafdarra weeye arrintaas arrin aan duqaadanna maahan shacabka nabad baan ugu baqaya dhinacyada kala duwan iyo in laga hadlo sheekh muxiyadiin yuusuf barre ayaa sheegay in culimada ay ka xun yihiin wixii dhacay walaalee culummada gobolka arrintan waxay u arkaan fidno gobolka in badan kusoo kusoo laalaabatay inay tahay fidnooyinka akhiru zamankana ay ka mid tahay waxa horinayaana ay yihiin dad wax magarataa inay yihiin sidaabay u arkaan waxayna soo jeedinayaan baaq ay ugu baaqayaan ummadda dhiigga la daadinayo oo xaqla-aanta lagu daadinayo oo macno darrada ah oo diin iyo adduunyo iyo maslaxo aakhiro midna aan ku salaysnayn waxay ku baaqayaan culummadu in la joojiyo dhinacyada baaqyada jeedinaya ayaa waxaa ka mid a dhalinyarada gaalkacyo waxaana cabdiraxmaan macalin maxamuud uu tilmaamay in dhibaatada ugu badan ay dhalintu ka haysato dagaalada gaalkacyo ka dhacaya dhalinyaradu runtii waa dadka ay saamaynayso dagaalku nuuc walba uu noqdo maantay iyo shalay waxaa laga yaabaa shalay jimcayba ahayd maantay waxaa laga yaabaa in dad badan ay iskuulladii saagaan kuwa inay jaamacadihii saagaan kuwa madrasooyinkii diiniga ahaa inay saagaan kuwana ay ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen kuwana hadda dagaalka ku jiraan oo ay qoraxda ay taagan yihiin intaba dhallinyaray runtii ay saamaynaysaa boqol kiiba toddobaatan iyo shan dadkaas waxa weeye meeshaas wax ku gaarayaan waxaa laga rabaa dhallinyarada iyo haweenka dadka odayaasha iyo dadka siyaasiyiinta ah waxaa laga yaabaa hoteello inay jiraan ama dibadaha jiraan ama waddankaba isagoo joogin inuu meel kaleeta ka maamulahayo dadkan waa dad wada dhashay waa dad walaalaa dadku waxaa la wada rabaa in si cadaalada qofkii mas-uul oo hadlahaya iyo meediyaha waxaan ka codsanahaya qofkii mas-uul oo hadlahaya inuu wax xasaasiya dadka ku abuuri kara inuusan sheegin intaasaan baaqaygii kusoo gabagabayn laha ummadda soomaaliyeed gacnahayd qabsato dhallinyaraduna ha hormoodo insha allahu tacaala cabdisalaan maxamuud ayaa sheegay in dhinacyada waxgaradka gobolka ay ka wada hadleen sidii loo wajihi lahaa xaalka gaalkacyo anigu dadaal waan wadnaa alxamdulilah rab alcaalamiin dhinacyada kala duwan waan saragnay ooda xirifnay runtii dadaal ma yara waxaan rajeynanaa insha allah shirweyne qaran oo gobolka midug oo loola dhan yahay dhammaan shacabka culimada waxgaradka ganacsatada maamulada inay isu yimaadaan baan rajeynayaa insha allahu tacaala nabadaas in laga baqaadan loo baahan yahay wixii lakala tabanayana labada dhinacba ay laska qanciyo laga wada hadlo la fariisto gacmaha la isqabsado ilaahay la baryo lasu tanaasulo la isqanciyo maamul wanaag la sameeyo waad garanaysaayo hadda adduunka doorashooyin baa kusoo foollo oo hade waxaa ka jira isbedel marka in lagu mashquulo maanta gaalka daal ka dhacay ma ahano gacan kale ay maarata soo gasho annaga iyo galmudug iyo puntland cabdiraxmaan macalin maxamuud oo ka mid a dhalinyarada gaalkacyo ayaa saluug ka muujiyey hirgelinta qodobadii ay garwadeenka ka ahayd dowladda soomaaliya ee lakala dhex dhigay maamulada galmudug iyo puntland horaantii bishii labiyo tobanaad ee sanadkii laba kun iyo shan iyo toban kadib dagaal dhowr cisho ka socday magaalada gaalkacyo waxaan anugu dhaliishaas in maanta gaalkacyo dagaal kale kusoo laabto waxaan ku dhaliili lahaa dadkii arrinkaas galay waxaan ku sababeynhayaa waxaa la kala saxiixday afar qodob oo kale ah kow in xabadda la joojiyo laba in ciidanka la qaado saddex dadka qaxay in la soo celiyo afar in wixa ka dhexeeya dadka loo qaybsho si dhibliya heshiiska loo galo oo dadka qolo walbaa waxay leedahay la siiyo heshiiskuna uu noqdo mid xaqiiqa oo dadkii garta galay ee goobjoog ka yihiin inay ahaaday noqdeen ilaa iyo hadda oo laga joogo toban bilood wax ka badan waxa weye arrinkaas inay soo laabato gaalkacyo dagaal kaleete fidnadaas waxaa mas-uuliyaddeeda qaadanhaya lahay dadkii mas-uuliyaddeeda lahaa ee intay dadkii kale dhexdhexaadsheen waagaas wax hoosaasiyeen ka kala tegey ayaa anugu dusha u saari lahaa dadka waxaa la rabaa haddii wax loo qaybinhayo inta loo qaybsho in laga la kala caddeeye in la isku sii diray oo maantay dagaalka ka dhacay gaalkacyo wuxuu weli daba joogaa malaha qaarkood dhici karaa wixii waagi jiray afartaas qodob ee lasoo saaray aniga waxay igula habboonayd inay tahay kow waagaas in xabadda la joojiyo labo in ciidanka la kala qaado saddex wixii dhacay in laga hadlo oo dadka heshiiskooda si caadiya looga dhigo markii dadku heshiiyaana dadka in la soo celiyay ahayd cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo